إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أسد القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى كتابتي منزل كأمحكم كأوحكم كبيانيه نصر إنه سنجرين إلا الأسيس إنه كأهادا مويانه oo nasriga iyo gargaarka dhan inuu gacanta rabbi ku jiro subxaana wa tacaala xagga rabbina uu ka yimaado ayuu allah ku cadeeyay aayada oo ku jirta suurati ali cimraan rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yihi xadiid saxiixa ku sugan qaar ka mid ah wa nusirtu birwacdi masiirata shahrin rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay waxaa la iigu gargaaray rucbi iyo argagax in gaalada lagu riyo bil socodkeed meel jirta kolkay ii jiraan waxaad halkaa ka ogaatay gaalada ilaahda rucbi iyo argagax qalbigooda ku rida nasrigana muslimiinta waxaa siiyaa waa allah subxaana wa tacaala waxaa laga rabaa qof walba oo muslima inuu gargaar iyo liibaan alla weydiisto muslimiinta u weydiiyo gacan waxaa iskale allah waxa wax qaban karaana waa allah subxaana wa tacaala waxaa laga rabaa dadka muslimiinta ah oo ilaahay darti u soconayaa inay ku dadaalaan waxa alla raalli ka yahay oo ay ilaaliyaan diinta islaamka oo ay ka tagaan waxa rabbi ka harimay subxaanahu wa tacaala kolkaas ayaa loo gargaarayaa oo allah subxaanahu wa tacaala nasri iyo guul oo in badan siinayaa markaa ahadka muslimka ah waxaa laga doonayaa inuu ogaado nasrigu inuu xagga rabbi ka yimid subxaanahu wa tacaala oo kale ah meel kalena nasrigu kama yimaado marka waxaa lagama maarmaan ah oo waajib ah in la qaato asbaabta oo nasrigu ku yimaado waana inay kaalmaystaan dadka diinta alla difaacaya ama ab ama adin waxoon ku difaacaya asbaabahaas si ay alla agtiisa uga guulaystaan subxaanahu wa tacaala sababka ugu horeeya oo lagu guulaystaa waxa weeye alxirsu cala alikhlaasi lilah in lagu dadaalo camalka la samaynayo in alla loo saafi garayo subxaana wa tacaala camalku inuu noqdo mid ikhlaas ah oo alla darti loo sameeyey haddana camalka alla darti loo sameeyo waa inuu noqdo mid sawaab ah oo waafaqsan kitaabka rabbi iyo sunnada nabiga ee saxiixa sala allahu calayh wasalam sawaabta waxaa la yidhaahdaa in lagu dadaalo daacaadka kuwa daahirkaa ee muuqda iyo kuwa baatinkaa oo qarsoon in la sameeyo iyadoo loo samaynayo siduu nabigu u sameeyey sala allahu calayh wasalam lagana tago sayi-aadka iyo waxa xun maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala addoon ma aqbalo camalkiisa camalkaas oo daaxo ah ama macsiyo hadduu ka tegey haddii aan laga helin saddex shardi shardiga ugu horeeyaa waxa weeye an yakuuna sawaaban calaa waqti maa jaa bihi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam min cindi rabbi caza wajalla camalku waa inuu noqdaa mid sawaab ah oo waafaqsan wixii uu rasuulku tala yimid alla agtiisa subxaana wa tacaala waa shardiga ugu horeeya shardiga labaad waxa weeye an yakuuna khaalisan lilah camalku waa inuu noqdaa mid alla u saafi ah oo alla darti loo sameeyey ee hadduu noqdo camal aan saafi ahayn wax faa'iido la yidhaha ma lahan shardiga saddexaad waxa weeye an yakuuna almuctaqidu saxiixa waxyaalaha uu qofku ictiqaadinayo ama quluubta uga jiraa ama uu doonayo inuu diin ahaan u aaminsan yahay waa inay noqdaan kuwo saxiixa axmaashu markay sidaa noqoto ayuu alla aqbalaa dadka ikhlaaska iyo sawaabta iyo xaqiijada wanaagsan ku dadaalay ayaa allah subxaana watacaala asbaabtii gargaarka qaybta ugu horeeyey oo siiyey wax acmaasha rabbi loogu dhowaanayo oo jihaadka iyo difaaca diinta islaamku ay waayeelka u yihiin waxaa qofka muslimkaa laga doonayaa inay noqoto alla darti mid loola jeedo waana inay noqoto mid waafaqsan nusuusta allah subxaana watacaala wuxuu ku yidhi kitaabkiisa munajalka aayad ka mida oo ku jirta suuratu lkahfi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada ahadka la kulanka ala rijaynayaa camal wanaagsan oo kitaabka alle iyo sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam ee saxiixa waafaqsan hala yimaado cibaadadana yowsan alle cidna ugu darin ee alle darti kaliya ha u sameeyo camalka hadduu doonayo guul adduunyo iyo naxariis aakhiro intaba asbaabaha lagu guulaysto ayaanu ka warami doonaa haddii allah yidhaahdo sababka ugu horeeyaana waa ikhlaasta ikhlaaska iyo sawaabta in lagu dadaalo sababka labaad ee guusha keena waxa weeye oo in lala yimaadaa ay waajibka tahay laasimidda la laasimo taqwada allah oo qofka ku xambaaraysa niyada inuu wanaagsado qasadka inuu wanaagsado iyo waxa uu qasdayo iyo nafsadiisa inuu ka dahiro qurunka xalaal inuu cuno xalaal inuu cabo wax xalaala inuu la disto rukuubkiisuna inuu xalaal noqdo waana inuu iska ilaaliyaa shay kasta oo xun u qasadkiisa oo cuquubo keenaya waa inuu ku dadaalaa inuu iska ilaaliyo khiyaanada iyo beenta oo taqwada dhaawacaya mutaqiinta ayaa loo gargaaraa nasri ayuga oon baa hela lianna allah wuxuu yihi subxaana wa tacaala wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kaydum shay-a haddaad sabartaan ood rabbi ka cabsataan makri gaaro iyo dib la idiin mareegi waxba idinka dhilin maayo waxau kaloo allah yidhi ina allaha maca aladiina istaqow waladiina hum muxsinuun waxaa alla gargaar iyo nasri dhicigooda leeyahay cabsadayaalka alle dadka la yidhaah oo rabbi ka cabsaday oo diinta alla ilaaliyey oo xumaanta ka tegey oo xaqa garab u noqday asbaabta saddexaad ee lagu liibaanee nasriga lagu helaa waxa weeye in lagu toosnaado xaqa cilmi iyo camal ahaanintaba cilmiga barashadiisa iyo ku camalfalkiisa iyo dacwada dadka loogu yeerayo iyo tabixiyada qofka oo naftiisa ku bixinayo inuu diinta u gargaaro iyo wax walbo agtiisa qaali iyo raqiiska ah bixinta uu diinta ku bixinayo iyo barashada uu diinta baranayo iyo baridda uu diinta dadka barayo iyo dacwada uu dadka diinta ugu yeerayo waa in uu ku toosnaadaa oo istiqaamo laga helaa isagoo fartoomaya amarkii allah subxaana wa tacaala waayo allah wuxuu ku yidhi aayad ku jirta suuratu fusilat qul innamaa ana basharun mitlukum yuuxaa ilay annamaa ilaahukum ilaahun waaxid fastaqiimuu ilayhi wastakfiruuh wawaylun lilmushrikiin nabi alle waxaad ku tiraa dadkan diinta ka soo horjeeda oo gaalada ah oo xaqdiidyada ah oo xaaraancaayaalka ah anugu wax kale ma ihiye bashar bani aadam ah oo adinkoo kalaa ayaan ahay xagga basharnimada laakiin waa la ii waxyooday waxaana la ii waxyooday macbuudka aad caabudaysaan oo ilaaha noo wada ah inuu yahay alla keligii ah oo wax lagu lamaayo lahayn oo wax cibaado mutaystay aan lahayn ku toosnaada tawxiidkaa rabbigiin ka dembi dhaaf dalba rabbi daacadiisa ku dadaala halaag iyo cadaab waxaa iskale mushrikiinta eh sidaa ku dheeraa nabiga lagu yihi sala allahu calay wasalam waxaad halkaa ka ogaatay istiqaamada tawxiidka lagu toosnaado ilaalinta xaqa lagu toosnaado waa waxa lagu liibaano asbaabaha guusha keena ayay ka mid tahay الله سبحانه وتعالى والكتاب في سكويري إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهو رب ما أبين يا ذكى وحدانية أوصلي ودينت على ما إلهي وأبعتي ووحي قدرت فلنتيدا كتوصن علي وحي أي دينتو كرهتي كتلد ولا كتوصن علي عرفي إيه والول من دوشودا معها أغنى جمعي من حريص الإسكايين sidaas ayuu allah noo cadeeyey subxaana wa tacaala marka asbaabaha lagu guulaysanayo istiqaamada ayaa ka mid ah qofka aan istiqaamo laga helinna nasri adduunyada heli maayo aakhirada naxariis allama hayo oo ma helayo sababka afaraad waxa weeye oo asbaabaha lagu guulaysta ka mid ah oo muslimiintu ay gaalo uga raayaan oo ay dhibaatooyinka uga baxayaan ila laazimo iltizaam caam ah oo saamir oo kulminaya diinta islaamka taxaaliimteedoo dhan inay muslimiintu laazimaan islaamka iltizaam caam ah oo islaamka oo dhan la laazimayo taxaaliimtiisoo dhan la qaadanayo xagga xaqiidada xagga cibaadada mucaamilka iyo dhaqanka siyaasadda xukunka xarbiga iyo dagaalka nabadgelyada iyo is-ammaangelinta suruubka iyo socodka afraada iyo yani yani nolol nolosha lagu dhaqmayo mujtamaca lagula soconayo intaasoo dhan waa in diinta laga qaataa oo la laazimaa maxaa yeelay diintu waxay ka hadashay wixii qalbiga laga xaqiijaysanayn lahaa wixii xidnaha cibaado looga samayn lahaa wixii ummadda lagula maamulan lahaa siyaasadda wax lagu maamuli lahaa waxa wax lagu xakumi lahaa sida dagaal loo galo sida ammaan loo helo dadka lagu ammaan geliyo waxay ka xalashay sida shuruub loo sameeyo mujtamaca akhlaaq iyo dhaqanhaan looga noolaado waxay ka hadashay sida aqabada loo noqo sida dhaqaalaha loo soo saaro sida awlaada loo koriyo sida dadka islaamka ah loo xiriiriyo iyo kuwa gaalada intaba wax walba saasayuu cadayday marka islaamka waa in laga dhigtaa manhaj kaamil ah oo lagu dhaqmo markaasay muslimiintu guul iyo wanaag gaari doonaan waa guul iyo gobonimo inay helaan waxaa marka la doonayaa in la ogaado islaamku inuusan ahayn mid qaybsani karaya ma oo aqbalayo muslimiintuna ku guulaysan maayaan inay diinta qaar aqbalaan qaarna tuuraan oo ay nafsadoodu waxay jeceshahayna iskaga dhaqmaan waxay naftu jeclayna iska tuuraan ooawalooda ku socdaan allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi oo ku yidhi aayad ku jirta suuratu ali cimraan waman yabtagi gayra alislaami diina falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin axadka dalba oo doona diinta islaamka diin aan ahayn axadka mabda iyo nolol iyo dhaqan ka dhigta waxaan islaamka ahayn lagama aqbalo lama wanaajiyo aakhirana wuxuu ku jiraa kuwa taxabkoodu ba-ay oo khasaaray oo barakadaada ka qaaday subxaana wa tacaala sidaas ayuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala taxabkiisaa baxay waa mid khasaaray maaragtay adduun iyo aakhiraba waa axadka ka dhigta nolol ama dhaqan waxoon waxaan diinta islaamka ahayn allah subxaana wa tacaala wuxuu ku oranayaa aayadda ku jirta iyaduna suurat lbaqara أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وهو الله أرانيا وردك إسلام كأهو أما دك الدين الرميي ma rumaynaysaan ilaahay diinta uu soo dejiye kutubta ku taala qaar ka mid ah qaarna ma ku gaaloobeysaan dadka sidaa yeela abaalmarintoodu wax kala ma ahan buu alla yidhi in adduunka lagu duuleeyo aakhirana cadaa midka ugu xun loo celiyo oo la celiiriyo oo balaayo lagu salido mooyaane allahna ma ahan mid halmaansan waxaad samaynaysaan haddaba diinta oo qaarna rumeeyo qaarna laga tago waa midda ay ku dhaqmeen caalamka dadka islaamka sheeganaya maanta ku nool ilaa waxyaro aloo naxariista mooyaane dadka diinta qaar ku dhaqma qaarna aan ku dhaqmina ka taga adduunka waa sidii buu alla yidhi aakhirana waa cadaab aakhirada lama gaarina adduunka maxaa haysta ummadda caalamka ku nool ee islaamka u nisba sheegata ilaahay keligii baa warbixin ka bixi kara caalamkana inaad u eegno meel kalena iska dirin aan soomaaliya eegno waxaa haysta rizigaa haysta inta uu la egyahay marka aad dalka dhex maraysid soomaaliya lagu magacaabo waxaad xasuusanaysaa oo kugu soo baxaysa wa kam min qaryatin xasad can amri rabbiha wa rusuli faxaasabnaha xisaaban shadiida wacadabnaha cadaaban nukra tadaaqad wadaara amriha wa kaana caaqibatu amriha khusran waxaa ku dhacay waad gubteen degeladii ayaa baaba'ay dahabkii ayaa xabad laga waayey aqaladii dabadyadahay ayaa dumay dadkii dacafadahay ayaa baaba'ay tijiradii ayaa kobala-aan ku socota meel la seexdaa laga ra'yahay meel lagu dukadaa lagala ra'yahay maydkaa dariiqyada yaalla dadka lama duugo haddii la duugayo karfan looma helo haddii aada alla la karfan loo helo la duugi tago dadka looma qodi karo dhibka ummadda haysta way silceen saxriir bay la kulmeen saad adduunye ayay waayeen sahay aakhira dad haysta ma aha salaad dad wanaajiyo alla xariirale ma aha sirac ayaa haysta aada u yaa badan waxaana sida alla u silciya ummadda diinta qaarna qaadatay qaarna beenaysee ka dhaqaaqday adduunka waa khizyi aakhirana waa wax daran muslimiintu hadday doonayaan inay guul gaaraan islaamka ha ka dhigteen manhajka nolosha manhajka wax walba laga qaato yaysan noqonin in diinta qaarna la qaato dhaqankana qaar gaalada laga qaato waayo dadka maanta jooga waxay rabaan inay diinta ku dhaqmaan qaarkood oo iska jeclinay salaada dukadaan soomaan muslimiin noqdaan sadaqa bixiyaan xajiyaan ama akhlaaqda iyo dhaqanka iyo tasarufka iyo beeca iyo shaqada iyo sida dadka loola dhaqmo waxaa la jecel in qarbiga laga qaato gaalada dadka la daba ordaya waxa laga qaadanayaana waa dadka maanta ammaankooda oo baabay oo si ay ku noolaadaan ayiin maraykanka oo dadka maanta joogaa in badan ilaah ay ka dhigteen oo maanta xaaladda oo maraya ay taagantahay inuu leeyahay allahayow allow adigu cirkaad ilaah ka tahay ama dhulkaan ilaah ka hay isugu kahay keeni halkaasayay gaareen sidaa dadka maanta taagan oo nimankaasaa taagan maanta dad badan baa waxay u arkayaan la-aantooda inaan horaba suuragal ahayn la-aantooda inaan horumar la gaarin war bal ummadda noocaasa ka warrama rabbi aan laga bogo subxaana wa tacaala sababka shanaad ee lagu guulaystaa waxa weeye in la daa'imo dikriga allah dikrigaasoo ah midka alla jideeyey waa in rabbi la ammaano waa in rabbi carabka laga ammaano qalbiga laga weyneeyo xibnahana daacadiisa loogu adeego dikriga lala imaanayaana ow noqdo midkou nabigu la yimid salawaatu ullahi wasalaamu calayh siduu allah u yidhi fadkuruu lii adkurkum waskuruu lii walaa takfuruun ixusa waan idin xusayaahe igu subriya oo ha igu kufrimina dikrigayga iyo daacadayda ku dadaala waan idiin dembi dhaafin waana idiin naxariisanayaahe ammaantayda badiya oo nicmadaan idiin galay iiga mahdiya ha igu kufrimina waan idiin kordhinayaahe diintayda u adeega ana waan idin wanaajinayaahe daaxadayda xifdiya ana dulligaan idinka dhowrayaahe sidaas ayuu rabbi ku leeyaha aayaddaa subxaana wa tacaala aayaddaa waxay ku jirtaa suurat lbaqara dikriga alla qulubta ayaa ku xasisha waayo allah wuxuu odhanayaa alaa bidikri illaahi tadma-inu lquluub warhoyay dadow dikriga allah qulubta ayaa ku xasisha idmi'inaan deganaan barwaaqo iyo wanaag ayaa lagu helaa dikriga alla hala badiyo inta wax la xaman lahaa oo been la sheegi lahaa tasbiixda tawxiidka istigfaarka salliga nabiga sala allahu calayh wasalam hala badiyo ayaddaas waxay ku jirtaa suuratu racdi dikriga alle quluubta ayaa ku noolaata ajriga ayaana dadka loo labanlaabaa ويعوى وحي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أحد الله اللهم مغفرة وأجرا حليما رجع إن بلا على حصية إيا دمرك إن بلا ذكرك على كجر على حصية وحال الديارية ذكر جنب الله إيا أجر ويء حليما ربي أوجرني سبحانه وتعالى waxaa la wanaajiyey oo wanaaggaa loo diyaariyey waa dadka rabbigoor xusay oo dikriga alle ku dadaalay aayaddaas ayadaa waxay ku jirtaa suurat alaxzaab dikriga alle la iska rabo waxaa ka mida duxada iyo istikfaarta akriska qur'aanka tasbiixda oo subxaanallahi ah taxmiidda oo alxamdu lilaahi ah tahliidka oo ah laa ilaaha ila allah tawxiidka takbiirta oo ah allahu akbar waxaana la doonayaa marka adkaartaas iyo dikrigaa lala imaanayo qalbiga iyo carabku inay isla socdaan carabka inaad waxa ka sheegto qalbigaadoo meel kale ku maqan looma baahno rabbi ha laga bado subxaana wa tacaala waxaa allah oranayaa yaa ayuha aladiina aamanuu udkuru llaha dikran kafiira wasabbixuuhu bukratan waasiila war dadka allah iyo aayaadkiisa nabiga iyo qado iyo qadar iyo aakhiro rumeeyayow waxaad ku dadaashaa inaad alla digrigiisa badisaan rabbi xusa rasitaan farabadan digri farabadan cibaado badan la imaada rabbi nazaha oo macnaha u tasbiixsada subxaanallahi rabbadiya galab iyo subaxba ayaa subxaanallahi qofka yidhaha subxaana alcadiim wabixamdi geed baa samada ooga tallaalaya siduu nabigu xabeeyey sala allahu alayh wasalam islaabaha lagu guulaysanayo korta dikrigaas ilaahay oo yar daa'imaha ka mid ah ayaddaasna waxaa ay ku jirtaa suurat alaxzaab ayadana sababka kale ee lixaad ee lagu guulaystaa waxa weeye dadku inay cuskadaan oy ku dhagaan sabarka waa in la sabro oo dadku ay ku sabraan shidada ka sabraan macsiyada ku sabraan daacada alle sabarku waa asbaabta nasriga loogu gaaro kuwa ugu waaweyn wax mid ka mid ah oo cadowga daakhiliga ah iyo cadowga khaarijiga ah looga guulaysto cadowga daakhiliga ah waa cadowgeed nafsadana waa cadow daakhili ah waxaa kaloo cadow daakhili ah dad aad islaamnimo iyo wanaag u malaynaysana waa cadow daakhili oo firagoynaya cadowga khaarijiga waa gaalada banaanka kaga soo duulaysa sideedadana dadka islaamka ah midka soo gaaray wuxuu u badan yahay cadow daakili ah inta aan banaanka looga soo duulin gudahooda ayay isbaabi'iyeen allah subxaana wa tacaala amaakin aad u fara badana qur-aankiisa kariimkaa ka mid ah ayuu muslimiinta saaba ku amray hala sabra ayuu yidhi ha lagu sabro daacada rabbi ha laga sabro macsiyada hana lagu sabro shidada allah wuxuu oranayaa subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun aayaddu waa aayad cajiib ah suuratu ali cimraan aayadda ugu dambaysa weeye waxa alla ku sheegay afar arrimood oo muslimiin hadday dhaqan ka dhigtaan ay xaqiiqo tahay adduun iyo aakhiro inay liibaanayaan oo aysan xumaan ku dhicin laba naarana laga ilaalinayo taas ayaa xaqiiqo ah afartu waxay yihiin allah subxaana wa tacaala wuxuu u naadiyey oo u yeeday dadka iimaanka leh waxaa allah oranayaa war dadka allah iyo aayaadkiisa qado iyo qadar aakhiro iyo kutub iyo rusul rumeeyayow waxaad yeeshaan sabra daacada ku sabra macsiyada ka sabra shidadana ku sabra waa arrinka ugu horeeya tabadaa waxaa la yidhaha saabiru la sabirtana gaalada cadowga idinla dirirayaa oonka iyo gaasaday ku sabraan adinka dhibkiinay dhaqaalo badan ku bixiyaan say idin dhibi lahaayeen bay hurdada uga tagaan la sabirtamayo idinka sabir badane oo markay dhibkiina ku sabrayaan adinkuna la dagaalankoona ku sabra midda saddexaad oo alla yihi oo raabidu busayska ku nagaada oo meelaha diinta laga difaacaya ha ka bixinina ku nagaada raabidka waxaa kaloo la yidhaha daacada alle ilaalinteeda ku nagaada waxaa la daba dhigay waxa la idiin diray fulintooda ala uga cabsada waxa la idinka reebay ka tegidoodana ala uga cabsada حقيقة وحاها إن تقول لساني ثاني لناس الرمسة إن تقال إنه رسمي تلك مسلمين تمرك ملكة إيه شغل وليغان ما وإن يربي حق محاولة كدونتا ويجردات كألو الجيتا سبحانه وتعالى الله وحو أماني ذكى الصابرين تا وكل سبع شجرة يحبطها وحن الله قرآن آية كجرة سورة البقرة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ذكى خير كلا وذكى كل صبرة حرب عن الشدرة جهدرة عذرك إيه دلاتوين كسور جهدرك وأنا قوة صبرة حرد الجهاد كواوجره وحرد الدينار ووضر إليه ذكى سيدها يا tilmaamo kaloo fara badan oo ka horeeyana iska lahaa waa dadka iimaankooda kuru sheegay waana dadka cabsadayaalka alla la yihaa oo rabbi ka cabsaday oo diin alla ilaaliyey oo u diyaargarowda wanaag axadal waa muslim inuu rabbigii ka cabsada ayaa laga doonayaa rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi wama ucdiya axadun cadaa'an awsaca wa khayran wa awsaca min asabri axadka lama siiyo siismo ka khayr badan oo ka waasaxnimo badan sabarka waxa qofka la siiyo waxa ugu waasaxnimo badan oo ugu khayr badan waa sabar buu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sabarka albaab walba isagaa lagu furtaa khayr walba lagu gaaraa xataa dadka sharda doonaya haddaysan sabrima gaari karayaan xaqiiqada noocaas weeye sababka toddobaad ee asbaabta lagu guulaysta ka mida waxa weeye inay muslimiintu isku qurxiyaan run shacbi walba oo su-uuntooda ka mid ah waa inay lagu run sheegaan waxaa su-uunta lagu run sheegayo ugu horeeya asidqu maxallah waa in ilaahay subxaana watacaala macigiisa looma sheego oo waxaa loola jeedaa axadku waa inuu wanaajiyo xiriirka isaga iyo rabbigii ka dhaxeeya waa inuu ka run sheegaa xariirka isaga iyo muslimiinta ka dhexeeya waa inuu ka run sheegaa axadka diinta difaacaya waa inuu saabiq yahay runlow waa inuu saabir yahay axad sabra waa inuu mukhlis yahay hadduu intaa kulansado wuxuu ku liibaanayaa janno ballaxeedu isu jiro xilka iyo dhulku intay isu jiraan jannadaasoo loo diyaariyey dadka allah iyo rusushiisa runeeyey jannada dhexdeeda waxa ahaatay nolol aan geerigu ka dambayn caafimaad aan jira ka dambayn dhalinyaranimo aan gabow ka dambayn raadi ahaansha xagga alla ka ahaatona xarag ka dambayn wax ka dambeeya aysan jirin marka runta waxay ka mid tahay waxa lagu liibaan allah subxaana watacaalana wuxuu kitaabkiisa ku amaanay dadka runta sheega waxaa odhanayaa markuu ka sheekaynayey dadka loo nicmeeyey oo dariiqa khayrka qaada wuxuu yihi faulaa'ika maca aladiina anxama allahu calayhim min annabiyiin waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin nebiyiinta dadka ambiyada alaha rususha ah darajada ku xigta waa sidiiqiinta run sheegayaalka wax walba dadka runta ka sheega oo wax walba ku run sheega islaanimadooda ay run tahay xariirka ay rabbi laleeyaen ku run sheegaya niyaddu ay run ka tahay camalku uu run ka yahay wanaajinta muslimiintu ay run ka tahay dadka noocaasi waa guulaysteen waa guulaysteen rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu alay wasalam xadiis saxiixa ku yihi calaykum bisidqi fa ina sidqa yahdi ila albirri wa ina albira yahdi ila aljanna wa runta laazima runtu saaxibkeeda wanaagay gaarsiiyaa wanaagguna jannow ku gaarsiinayaa saasa bur nabigii alla leeyahay warkaa nabiga alle maxaa loo diidan yahay maa alalaga boqo maa daddiineedla maqlo oo xaqa la ilaaliyo haddii adduunka iyo aqrada wanaag la doonayo waa muslimiinta rabbi kabada subxaana watacaala sababka kale ee sideedaad ee lagu guulaystaa waxa weeye waa inay muslimiintu ka murgaan oo ay aad u ilaaliyaan shacaa-irta iyo calaamooyinka tacabudiga ah oo alle lagu caabudo shacaairtaas waa in la muujiyaa diinta in lala dhunto ma ahan shacaairtaas waxaa ugu horeeya muqadam waa salaada salaada waktiyaadka ugu daran oo in la ilaaliyo loo baahanya waa awqaadee awqaada aad loo cabsanayo oo dagaal lagu jiro awqaada xanuun darano u jiro oo dadka uu si kala dareemayo waa inaan salaada marnaba la wayicin iyo waxaa wixii diinta saxaaxirteeda ah maxaa yeelay waajibaadka oo la ilaaliyo muslimiintu dhulkay ku hantaan waajibaadka oo la ilaaliyo dadka muslimiinta raaxadooda weeye dhinac walba marka laga eego waana midka ay dhulka ku hantaan cadowga ayna uga guulaystaan waxaa muslimiinta xaqiiqa u noqda amniintu markay diinta si dhaba u ilaaliyaan waxaa rabbi u xaqiijiyaa inay amni helaan iyo ammaan inay helaan nabadgelyo iyo madaxnimo iyo wanaag oo idil taas ayay gaarayaan sababka sagaalaad ee muslimiintu ku guulaystaan waxa weeye asbaabta nasriga keenta ka mid ah waa inay dadku sugnaadaan maqarka diinta islaamka lagu difaacayo iyo mar alla marka ay xarbad wada gelayaan muslimiinta iyo gaaladu waa inaan muslimiintu cararin waa inaan muslimiintu sakin waa inay noqdaan dad niyadoodu birtay oo sugan allah subxaanahu watacaala wuxuu ku yihi aayad ku jirtay suurat lanfaal yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuruu llaha kabiira lacallakum tuflixuun waa dadka allah iyo aayaadkiisa qada iyo qadar iyo aakhira iyo rasuulba rumeeyayow marka aad la kulantaan gaalada iyo cadowga ood jamaaco gaala aad la kulantaan sugnaada ha cararinina ha argagixinina alla subxaanahu watacaala ayaa micigiina ah dikriga alla badiya baryaha alla badiya haddaadan cararin oo dikriga alle iyo daaxada alle ku dadaasha xaqiiqa waxa ah oo si rasmiya u sugan inuu alla idiin gargaarayo subxaana wa tacaala rabbi wuxuu leeyahi waa xaqiiqa in la idiin gargaarayo waa arrin sugan in gargaar la idin siinayo marka muslimiintu nasr hadday doonayaan wax kasta waxaa lagu xiray daaxa alle inay dadku rabbi daaxadiisa wanaajiyaan waayo dikriga alle lagu sheegayo waa wanaajinta diinta islaamka haddaan la helina nasri lama gaarayo waxau ka digay allah subxaana watacaala carabka waxaa u sheegay dadka muslimiinta hadday ka cararaan gaalada xiriirtooda inay xumaanayso allah subxaana watacaala wuxuu ku yidhi ayaa ku jirta suurat lanfaal ya ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfa falaa tuwalluuhum ladbaar waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a faqad baaa biqadabin min allah wama'waahu jahannama wabi'sa lmasiir hadalkaale qofka muslimka o eeg war dadka islaamka allah iyo aayaadkiisa iyo diintaba rumeeyayo markaad la kulantaan adaabta gaalada ah oo aad zaxfi iyo sare kuribajo fikriyo isugu timaadaan hajeesanina adinkoo daba jeedinaya axadkii daba jeediya oo carara maalintaas ayada ah qofka jeesta asagoo cararaya ilaa inuu dagaal xeeradaysanaya mooyaane markuu daba jeedinayo ama uu jamaaca kale oo dagaalka dhinac kale uga jirta inuu u taga u rabo mooyaane labadaasi wada meesha uga baxdo waa lagu ogoli xeerad dagaal darteed ama inuu qolka u tagto oo ku daranto oo muslimiinta kamida dhinac ka diriraysa labadaa arrimood wax aan ahayn meesha uu ka dirirayo qofka ka carara waxuu la laabtay cara xagga alla ka timid ma-wiga iyo meeshuu u hoyanayo waa jahanama jahanamana gobol la jeegsado ayadaa ugu baas leh sidaas ayuu yidhi allah subxaana wa tacaala waxaa laga doonayaa marka dadka muslimiinta inay is-ilaaliyaan waa in sabaabka lagu dadaalo sabaabka iyo sugnaashada xerada marka difaaca lagu jiro diinta islaamka sugnaanshadeedana waxaa ka horeeya qofku inuu ku sugnaado xagga caqiidada oo camalka loo diray fulintiisa oo ku sugnaada waajibaadka kale ah oo wixii laga reebay oo dad uga tago oo naf iyo maalba u diinta uhuri karayo laakiin qof addunya jacayl madaxnimo jacayl magaca jacayl oo ku jiro faa'iido madaxa qofka marba hadduu madaxnimo iyo ammaan jecel yahay waxau gaarayaa ma jira sababka tobnaad waxa weeye oo asbaabta nasriga keenta ka mid a waa inay jeclaadaa dadka muslimiinta sunanka qawliga ah iyo kuwa ficiliga ah oo xagga nabiga ka sugan sala allahu alayh wasalam waa inuu jeclaado sunanka iyo ku camalfalkooda iyo soo nooleyntooda maxaa yeelay sunanka nabiga ka sugan oo ama qawliga ah oo hadalka loo nisbay ama ficliga ah qawli waxaa la yidhaha wixii lagu hadlay ficlina waa wixii la sameeyo waxay soo jiidaysaa alla jacaylkiisa qofka allah ou jeclaadana alla waa ku gargaarayaa jacaylka alle bay sabab kuugu noqonaysaa ilaalinta sunnada jacaylka alle nasri ou alla kuu gargaaro iyo kaalma xagga rabbi ka yimid sidii rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiisulqudsi oo alla ka wariyey oo bukhaari ku sugan oo ku yidhi walaa yazaalu cabdii ayuu alla yidhi addoonkaygu kama suulo yataqarabu ilaya binnawaafil xataa uxibo inuu iigu soo dhowaanayo sunnayaalka ilaa aan ka jeclaanayo addoonkaygu kama suulaayo leeyahay allah subxaana wa tacaala waa xadiisulqudsi oo rasuulku alla ka warinayo oo ku sugan bukhaari qayb ka mid a waxaad halkaa ka garatay qofka sunnooyinka ku dadaala waxyaala aan waajibaadka ahayn ee sunnooyinka oo nabigu sameeyey ama dadka u ammaano u diray qofka ku dadaala allah jeclaada allah qofkau jeclaadana waxa u noqdaa midka ilaaliya oo nasri siiya oo jirkiisa xifdiya oo xadowga ka qabta sidaa weeye macnaha meesha yaallaa sababka kow iyo tobnaad oo kale lagu guulaystaa waxa weeye in macsiyada laga haajiro kabaa'irteeda midda waaweyn iyo midda yaryar macaasida midda qarsoon iyo midda muuqata labadaba macsiyada oo dhan in laga haajiro maxaa yeelay macsiyadu sabab bay u noqotaa cuquubaad iyo cadaabyo soo degdega ama dib dhaca sidow allah u yidhi subxaana wa tacaala wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kasiirin waxaa idin asiibo oo musiibo ah waa waxaad gacmihiina ku kasbateen buu alla yidhi in badanna waa laydinka cadiyey marka waxaa laga doonayaa muslimiintu inay macaasida ka haajiraan oo ay ka tagaan mid yar iyo mid weyn intaba lianna macsiyadu sabab waxay u noqon cadaab soo degdega ama cadaab dibdhaca labadaba mid kamid a allah subxaanahu wa tacaala waxau noo caddeeyey waxa ummadda ku dhacaya oo masaa'iba inay gacmahooda ku samaysteen rasuulka sala allahu alay wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi walmuhaajir man hajara maa naha allahu can xumaanka tage waxaa la yidhaah qof qofka ka tegey wixii allah ka reebay subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala waxau yidhi walama asaabatkum min walama asaabatkum musiibatun qad asabtum mitlayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum ina allaha calaa kuli shayin qadiir aayaddaas waxay ku jirta suuratu alcimraan aayadda horaa suuratu shura aayaddaa dambe oo aqna waa ay cajiiba dadka muslimiinta waxay ku jabeen dagaalkii uxud waxaana soo gaaray dhibaatooyin dhowr ah dad badanna way ku leedeen allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi markii musiiba idin asiibtay musiibada arrinka idinku dhaxday oo xagga gaalada indhib idinka soo gaaray ah mid labanlaabkeeda ah arrinka aada horay gaalada uga asiibteen ood waxyaala badan u geysateen waxaad leedihiin oo haddii musiiba idinku dhacday aada oranaysaan musiibadaas oo kale iyo mid ka darana gaalada ay ku dhacday aada-alla markaa dee arrinka musiiba idinku dhacday muslimiin waxaad leedihiin buu alla yidhi xaggeeday musiibada nooga timid waa sidka kan xaggoo nooga yimid maxaa u jabnay maxaa dad badan elakala laayay nabi alle waxaad ku tilaabalayay jabka iyo dibku wuxuu ka yimid naftiina agteeda macnaha arrinkaa u sababa dembi aad gasheen ayaa sabab u ah waayo waxaa la garanayaa dagaalka uxud muslimiintu way guulaysteen markii hore jabkuna wuxuu ka yimid nimankii oo nabigu ka dhigay niman meel difaac uga jira oo uu ku yidhi ha ka teginina anoon anigu idiin yeelin baa meesha ka soo dhaqaaqay markay ka soo dhaqaaqeen alla waa xadaabay subxaana wa tacaala axadka muslimka xajaa'ibta inuu fiiriyaa la rabaa inta lagu jabay yaraanteeda arka halkaa difaac uga jira bis ayaa dad ku jabay rasuulkii alle oo la joogay sala allahu alay wasalam oo laga soo tegey maxaad u malaynaysaa dad salaadii ka tegey oo soonkii ka tegey oo waajibkii alle ka tegey oo diinta alle in wax lagu xakoon aan rabin oo xaaraantii xallishay oo diinka xallishay oo bakti oo dhan xallishay haddaysan xaleelan oo leeyihin xataa waa xaaraana wax kaleba aan u jeedin xaaraanta mooyaane bal ummadda noocaasa nasri iyo guulsay ku helayaan sidayse khayr ku arkayaan rabbina laga boqo subxaana wa tacaala war muslimiintoo dhib weyn baa jira ee dad alla u laabtoo diintooda ilaaliya aan noqono haddaan alla agtiisa ka doonayno khayr iyo wanaag in laga helo sababka sideediy tobnaad ee lagu guulaystaa waxa weeye in ay aad ugu kalsoonaadaan muslimiintu allah oo ay talada u dhiibtaan maxaa yeelay naasirku waa allah gargaaraha kaalmeeyuhu waa allah alla subxaana wa tacaala gacantiisa waxaa aday malakuutu kulli shay maalig aan asaga ahayn ma jiro mid waxa uu bixiyo maci karaa ma jiro waxa uu diiday mid keeni karaa ma jiro xukunkiisa wax radi karaa ma jiro waa kii wax dilo wax nooleeya ir iyo dhul iyo uunka ku dhex nool waa kan kaygu ku tasarufa subxaana wa tacaala marka rabbigaas waa in lagu kalsoonaada allah subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi aayad ku jirta suurat lmaa'ida wacala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin alla dushiisa tala saarta mu'miniin iimaankooda uu guyahay haddaad tihiin ilahay kaliyaa idinku filan waayo allah wuxuu aayad ku yidhi kale waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbu axadkii talada alla ku dhiibta alla waa ku filanya waa kaafigiisa waa kii mid wax walba u qabanaya subxaana wa tacaala waxaa xal ah axadka alla tala saarta oo runnimo u tala saarta alla inuu kaafinayo alla inuu u gargaarayo alla inuu dumayo alla inuu wax walba ku galabaysanayo taas ayaa xal ah oo run ah oo sugan ee alla tala saarta alla noqdo nabi ibraahim markii dadka lagu ridaya maxau yihi xasbiya allahu wa nicma alwakiil sida alla u badbaadiyey oo duxolaha dhexdooda loogu bariisiiyey oo aan dhib yar iyo dhib weyn midna ka soo gaarin waad iska garanayaa waxaad arkaysaa koonka rabbi on baa ka ilaaha dadka kanu wax ma gubaya haddaan idhaahda alla la socon birtu wax goyn maysa haddaan idhaahda alla la socon sidaa darteed muslimiintu rabbi ha ku kalsoonaadeen wanaagana ha lagu dadaalo waxaan alla weydiisanaynaa inuu naga dhigo doo khayrka ku socda sababkay saddex iyo tobnaad waxa weeye asbaabta lagu guulaysta ka mid a waa inay ku dadaalaan muslimiintu ku dayasho lagu daylo nabigii kariimka ahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo shay walba oo sunnooyinkiisa kamida looga daydaa waxyaabaha looga dayanaya nabiga waxaa ka mid a midaana marka dagaal lagu jiro awqaadda uu nabigu dagaalka jeclaa inuu bilaabo waa inay dadku bilaabaan sida maalinta awalkeeda oo kale maxaa yeelay camalka oo dhan maalinta awalkeeda in loo kala ugu fiican yahay ama bacda zawaal duurka marka la dukada ka gadaabo nasribaa soo degta xasilooni ayaa timaada barwaaqo ayaa xagga alla ka timaada sidaa darteed rasuulka sala allahu calay wasalam sidaadila saxiixa caddayday hadduusan aroorta hore weerar gelin waa isdifaaci gelin ilaah laga gaarayo gelin dambe oo macnaha duhur la gaarayo kolka waxaa laga rabaa muslimiinta ficil walba inay nabiga uga daydaan si ay u guulaystaan waayo haddii nabiga lagu dayan waayo sala allahu calayh wasalam waxaa imaanaya jab iyo burbur iyo dhibaato sababka afar iyo tobnaad ee asbaabta nasriga keenta kamida waxa weeye in jeyska islaamigaa la nadaamiyo nadaam wanaagsan oo tacaaliimta islaamigaa waafaqsan waa in funuunta iyo qaybaha xarbiga la baro asaaliibta dagaalka loo adeegsado waa in la baro waktiga ay markaa joogaan waxaa lagu dagaalamo waa inay wax ka haystaan yaqaanaana ma aha ayagoo dayaalo lagu dirirayna kalatorima ku diriraya waktiga maantaa jira oo ummadda jirtaa waxay ku dirirayaan wax kamida waa inaad haysataa intaad kaartineeda waayo allah maxau yihi subxaana wa tacaala ay ku jirta suurat alanfaal waacidduu lahum mastadactum min quwa war u diyaarsada gaalada wax alla waxaad kartaan oo xooga wax alla waxaad cadad iyo cudadiri kartaan aad iyo rag lagu dirida intaba diyaarsada dabaan intaad diyaarsanay maxay guulaysanayaan xaggeysa nasriga barwaaqa ku arkaya lama arkayo muslimiintu hadday nasri rabaan arrimaha noocaasi ha fuliyeen oo rabbi a laga bogo subxaana wa tacaala quwadda waxa ay tahay layska doonayaa in ay dadku si wanaagsan taafiiga u bartaan wax alla waxay aala heli karaan ay diyaarsadaan aalada loo diyaarsanayo cadowga waxaa kamida in diinta alla la yaqaan macsiyada laga tago daacada alle lagu dadaalo markaa ka gadaana quwadii kala dheer waayo quwadu waa labo waa maadi iyo ruuxi mid maadiya mid macnawiya quwadda maadiga waa aalada lagu diriro waa tababarka midda ruuxiga ama macnawigana waa qofka iimaankiisa cabsidiisa iyo xiriirku alla la leeyahay quwadda macnawiga ama man ama ruuxiga dadka ka dhintay oo aan xiriirka alla xaggiisa u fiicnayn oo aan qalbigooda iimaan hagaagsan oo ku jirin si kastoy tababar u leeyihiin waa kuwii jabaa waana kuwa faa'iide iyo guul midnaba keeni wax walbaba dadka muslimiinta waxay ku guulaystaan waa alla ka cabsi alla ka cabsi haddii la waayana wax soconayaa ma jiraan asbaabaha lagu guulaysta waxaa ka mid ah in dagaalka takdiirkiisa la hagaajiyo oo aan laga dhigin wax ashwaa'iyo oo la iska firxanayo waa inay dadku nadaam iyo talo iyo yani wax kalamada kuwada socdaan laakiin in dagaal ashwaa iska noqdo oo kor-oo markay rabta iska firxato taas dagaal lama yidhaahdo wax lagu guulaysanayana ma aha muslimiintuna way diideen waana sababkay saniyo tobnaad ee lagu guulaysto in ijtihaadiyad dagaal la samaynayo ama diin wax loo qabanayo waa in la takdiidiyo zamanka la dirirayo la eego makaanka lagu dirirayo la eego kayfiyadda iyo tirada dadka la eego iyo sida ciidanku u kala u kala nidaamsan yahay haye acmaasha ashwaa'iga nataaij ma laha ma lahaaba xaqiiqadu saa weeye sababka kale oo kale xitobnaad noqonayana waxa weeye waxaa daruuro ah oo lagama maarmaan ah dadku marka ay doonayaan inay diin wax u qabtaan oo jihaad weliba galaan waa inay mushaawaro iyo shoor ka dhacaan oo ninka qaa'idka ayo ciidanku tashadaa oo ra'yiga qaybku ku jira la qaataa oo dadka khibradda iyo ogoonta xarbadda u leh lala tashadaa taas ayaa la doonayaa allah subxaana watacaala wuxuu nabigiisa amray inuu mushaawaro sameeyo waxaana allah ku yidhi washaawirhum fi lamri fa idaa cazamta fatawakkal cala allah suurat alcimraan bay ku jirta ayaddu muslimiinta kala shawr arrinka kolka aad talada goosatana rabbi talada u dhiibo inuu tawaabta ku waafajiyo garab kuu noqdo allaka dalab subxaana watacaala rasuulka sala allahu alayh wasalam asxaabtiisa waa la shawri jiray aye waxuuna qaadan jiray ra'yiga wanaagsan ee khayrku ku jiro markuu arko taas ayaa la garanaya xaaladdu inay ahaan jirtay me marad badan oo dagaal gelaya saxaabada ayuu la shawray sala allahu alayh wasalam asbaabta kale kuwa lagu guulaysta kamida ee toban iyo toddobaad toddobaad waxa weeye waxaa waajib ah oo muslimiinta laga doonaya inay hogaamiyaha adeecaan qaa'idka dagaalka iyo hogaamiyaha caamka oo dhan si masaalixda dagaalka loo xaqiijiyo si nasri iyo guul loo xero daacada imaamka haddii laga baxo oo khilaafka muslimiintu bato oo muslimiinta umuurtooda la dabdin waayo waxay sabab ugu noqonaysaa fashil iyo dab iyo barbareen iyo dib iyo burbur iyo inay gaalada guulaystaan waayo allah subxaana watacaala wuxuu yihi walaa tanaazacu fatafshaw watadawa riixukum waa ayad ku jirta suurat lanfaal waraa murminiina oo markaa fashilantaanka uwoodiinoo dal baabacdo fashilka iska ilaaliya iyo diin xumada oo rabbi aan laga bogo subxaana watacaala asbaabaha lagu guulaysta waxaa ka mid ah muslimiintu inay gaalada inay gaalada u muujiyaan inay quwad iyo xoog hayaan dadka islaamka oo isaan dad ligliita ahayn waxyaalaha lagu guulaysta waxaa kamid a in dadku khuduucaan ilaahay isu duleeyaan dadaan la isu duleeya oo aan kibir ku jirin waa inay noqdaan haddii nasri la helo waa in nasriga loo tiiriya allah oo aan loo tiirin ciidan fiican baan leena si fiican baan u dirinaa tababarkeennaa hagaagsan waa inaan siyaabaha la odhan dadka muslimiinta oo rabbigiin ka cabsada khayrka iyo waxa alla raalli ka yahay ha lagu dadaalo diinta islaamka dad ilaaliya ha la noqdo axadka doonaya inuu qaa'id muslima noqdo oo hogaamiyo ciidan islaam ah jaysh islaami ah ama dawla islaamiya wax kamida inuu meel looga dhiibo rabaa sifaat baa laga doonayaa sifaatkaasa qofkaan laga helin hogaamiye ma noqon karo sifada ugu horeysa waxa weeye caqiidadiisa islaamiga waa inay tahay mid saxiixa oo waafaqsan caqiidatu ahli sunna waaljamaaca waa inuu fahmaa faham saxiixa diinta islaamka fahamkaas oo laga qaadanayo nusuusta kitaabka alle xadiiska ah iyo sunnada mudacarada ee wanaagsan oo fahamkiisu ku dhisan yahay halkaas siday u fahmeen dadkii salafka ahaa ee hormaray sifada labaad oo laga rabaa waxa weeye xadiidka uu alla leeyahay waa inuu yahay mid weyn oo ku qabtama cilmi iyo garasho iyo inuu arkayo dariiqa khayrka loo maro waxyaalaha loogu maro mid yaqaan inuu yahay waa inuu yahay mid naftiisa ku xambaara daacada alla berideeda raaxidda rasuulka sala allahu calayh wasalam oo rasuulka mar walba lagu daydo arrinta saddexaad waxa weeye oo laga rabo algudwa alxasana ahadka qaa'idka noqonaya waa inuu yahay mid lagu daydo oo wanaagga looga daydo saalixa oo u habboon in lagu daydo oo khayrka laga qaato mid u munaasiba waa inuu noqdaa sifada kale laga rabaa waxa weeye oo afaraad ihtimaam kaamil ah iyo kamurgid kaamil ah waa inuu siiyaa dadka muslimiinta ka fakarkooda iyo jayskada jayska islaamiga ah ou aada uga fakerayaa waana inuu mar kasta garanayaa laa ilaha ila allah muxamadu rasuulu llah yacni mar kasta waa inuu jayska shacaar uga dhigaa isagoo odhanaya rijaymayna waxaan allah ahayn isagoo odhanaya dan iyo maslaxa anigu aan iska leeyahay ma wato waa inuu mar walba shacaarkiisu kelimada tawxiid ka noqdaa ciidankiisana shacaar uga dhigaa dikriga alle afka lagu hayaa iyo wanaagga waxaa kaloo laga doonaya arrinta saarayta khibra iyo oqoon asila waa inuu leeyahay furuunta dagaalka iyo sida cadow laysaga bixiyo iyo munaafiqiinta iyo mujrimiinta meelaha laga maro waa inuu yaqaanaa asaaliibta cadowga loola diriyo waa inuu garanayaa waa inuu qof khibrad u leeyahay camalka waayo muslimiinta waxaa baabiyey meel walba qofka loo diiba oo qofka khibrad u lahayn axadku waxa uu ku fiican yahay baa looga faa'iidaystaa axad soo bartay sida beeraha loo tabco ciidanka dagaalgelaya kaana noo dagaalgelay in la yidhaha looma baahna nin sida loo yani garanaya kaliya sida oon masaajid wax looga sheego oo aan wax kale weliga arkin in la yidhaahda kaala beerda ku dagaalam looma baahna waxaa loo baahan yahay qofka kan camalka loo dirayo oo khibrad u leeyahay hadduusan khibrad u lahayn waxba ma keenayo axadka inuu yidhaha waxa kan khibrad uma yihiin ceeb maahan ummadda soomaalida waxyaalaha dilaya waxaa ka mid a qayb kastoo ka mid ah qaybiraloo maxariistay mooyaane waxa uusan qofka oqon waa sanixgelayaa waa daadiyey gobollada qaar bay ad loogu seexaaya oo la yidhaah wax kastoo looqonba waa yaqaanin ay waan daadiyo waan garan buu iska kaaleeyay allaha laga boqo subxaana wa tacaala ahadka muslimkaaw iska ilaali waxyaalo badan cilmi aadan lahayn ha sheeganin sharaf aadan lahayn ha sheeganin yaan alla kugu xadaabin waxba kugu tari maayaan waxa kan arrinta kale laga rabo qofkaas oo lixaal waxa weeye waa in ow diinta islaamka waxyaalaha ay asbaabaha lagu guulaysta ka dhigtay oo dhan oo ku dadaalo inuu ciidankiisa ay ka muuqdaan isagana laga helo waana inuu iska ilaaliyaa asbaab walbee keeni karta in la kala tago in la iskhilaafo waana inuu ku dadaalaa sabab walboo dhali kara in la midoobo isagoo mar walba dhaqan gelinaya aayaddu allah yidhi watacaawanuu cala albirri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcidwaan war isu kaalmaysta samafalka khayr samaynta iyo xumaanka tegidda laakiin ha isu kaalmaysanina dembi cololaytan iyo xadgudub waxaa laga doonaya marka qofkaa jayska hogaaminaya tilmaamahaas in laga helo tilmaamaha kaloo laga doonaya in laga helo waxaa ka mid a waa inuu yahay qof amiin ah oo aad u ammaano badan oo dulmiga iyo jawrka iyo gabalfalka iyo dadka u kale ee xashadiisa iska ilaaliya waana tilmaanta kale laga raba toddobaad tilmaamaha kale waxaa ka mid ah waa in uu qaataa xagga tarabiyeynta ciidankiisa tarabiyada islaamiga ah oo masaajidta laga qaadanayo ay tahay kitaabka alleh kariimka ah oo manhajka xaqa ah oo zaman walba iyo makaan walba u munaasibka ah sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam oo saxiixa ah oo qur-aanka tafsiirkiisa ah iyo dadkii diinta soo difaaci jiray taariikhdooda say xaaladu ahaan jirtay isagoo markasta eegaya inuu dadka u sheego dadkii khayrka badnaa waxay sameeyeen khulafaa raashidiin iyo wixii micigooda ahaa siinadooda iyo dadkii fasaadka la dagaalamay oo diinta calankeeda sare u qaaday axadka muslimka waa inuu iska ilaaliyaa inuu shaydaan raalligeliyo iyo inuu alla carageliyo shaydaan raalligelintiisa iyo xaragelinta allah waa inuu qof walboo muslima iska ilaaliyaa hadduu wanaag doonayo adduunka iyo aakhirada labadaba arrimahaas marka waxay ka mid yihiin arrimaha guusha iyo wanaagga ay ku gaarayaan muslimiintu ciidankooda ninka hogaamiya laga doonayo waxaa laga rabaa dadka islaamkaa oo doonaya inay diinta alla wax u qabtaan in laga helo tilmaamo dhowraa tilmaantaas tilmaamaha laga doonayo waxa ugu hodheeya waa inay diinta alle si dhaba ugu wada degaan oo iska ilaaliyaan khilaafka iyo cadaawada allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acda'a faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana war muslimiintow xarigga alle oo qur-aanka ah oo manhajka rabbi ah qabsada adinkoo dhan ku dhaqma barta dadka bara ku socda hana khilaafinina xarigga markaad ku dhagtaa alla waxau ilah kala teginina kulligiin way ku wada nega xasuustana nicmada alla idiin galay waxaa markaa laga yahay dadka cadowga isu ah oo gaalnimo darteed iyo qabyaalad isku dhamaynayay ilaah inuu qulubteena isu soo dumay ood iimaanka sababtiisa walaalo ku noqoteen waxaad arkaysaa ummadda isku xadgudbaysaa waxaa ka maqan waxay ku walaaloobi lahaayeen waxay ku walaaloobi lahaayeen dadka muslimiinta waxaa laga rabaa in ay walaalo alla darti ku noqdaan oy xarigga alla ku wada dhegaan maxaa yeele ma dhici karto in la walaaloobo haddaan diin alla lagu wada socon oo rabbi laga baqanay subxaana watacaala tilmaamaha laga doonayo oo kale waxaa ka mid ah allah subxaanahu watacaala inuu yidhi aayaddaas waxay ku jirta suurat alcimraan aayad ku jirta suuratu tawba oo alla ku yidhi altaa'ibuuna alcaabiduuna alxaamiduun alsaa'ixuuna alraakicuuna asaajiduun alaamiruuna bilmacruuf wannaahuuna can ilmunkar waalxaafiduuna lixuduud illahi wabashir ilmu'miniin waa sagaal tilmaamood sagaalkaas tilmaamood umad aan laga helin oo guul iyo khayr gaaraysaana ma jirto tilmaanta ugu horeysa waxaa la yidhi dadka liimaanta helaya oo khayrka loogu bishaaray loogu bishaaraynayo waa dadka saa'ibiinta oo wax kastoo xun ka laabto alla daacadiis oo soo laabtay waa tilmaanta labaad waa caabuduun waa kuwa rabbi caabuda oo daacadiisa suga oo diintiisa ilaaliya tilmaanta saddexaad waa xaamiduun waa kuwa rabbi mahdiya oo carabka ka mahdiya qalbiga ka mahdiya xibnaha ka mahdiya oo ammaanta alla u taagan tilmaanta afarad waa saa'ixuun waa dadka dhulka ku socda oo ku xibro qaata waxaa kaloo saaxiinta lagu fasira saa'imiin waa dadka soonka ku dadaala xumaanta ka sooma jirkooda xaaraanta ka soomiya soonkana si dhaba ugu dadaala amamaana saaixa waxaa la yihaha socodka dhulka lagu socdo lagu xibro qaato labada macno waa lagu sheegay iyo macani kalo badan waxaa kaloo tilmaanta sanadaysa arraakicuun waa kuwa rukuucda ku jira iyo cibaadada tilmaanta kale lixaad waxa way asaajiduun sujuud rukuuc iyo sujuud salaada qaybaheedu weeyaan waxaa kaloo tilmaantooda kale ay tahay alaamuruuna bilmacruuf waa kuwa macruufka amraya waa tilmaanta yani tilmaantaas waa tilmaanta lixaad maa tilmaanta toddobaad alraakicuuna way asaajiduun haddii hal tilmaan laga wada dhigana waa tii lixaad haddii laba tilmaamood laga wada dhigana alaamuruuna bilmacruuf waa tilmaantii toddobaad macnahaas waxay noqonaysaa tilmaantii toddobaad wannaahuuna can ilmunkar waa tilmaanta sideed kuwa munkarka iyo xumaanta reeba waalxaafiduuna lixuduud illah wax alla wixii alla sohdimeeyey dadka ilaaliya weeye sagaalkaa tilmaamoo dadka laga helay waa dadka jihaadka ku guulaysta waa dadka alla nasriga gacmahooda ku keeno waa alla waa dadka alla cadowga uga hiliyo waana dadka nebiga lagu yihi nabi alla u bishaaray oo janno iyo khayr iyo wanaag ugu bishaaray iyo inay markasta guulaysanayaan allah subxaana watacaala waxau yidhi oo kale walxasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamilu الصaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr waxaa lagu guulaysanayaa waa imaan iyo camal wada socda oo cilmigiisa leh xaqa in laysu dardaarmo macruufka la amro munkarka la yska reebo iyo in lagu sabro wax kastoo dhiba oo diinta kugu soo gaaraya marka asbaabaha guusha rasmigaa lagu helayo oo dadka ay wanaagga ku gaarayaan asbaabaha aan ka hadalna ayaa ka mid ah intaa waxaan u sheegna tilmaan ahaan axad walba oo muslima oo raba inuu guulaysto ha ku dadaalo khayrka waxaa laga doonayaa qofka muslimka inuu qabsado wixii rasuulka uu la yimid sala allahu calayh wasalam oo kitaab iyo sunno ah axadka labadaa qabsada oo dab ugu dhaqmaa waa uu koraa ciriiriga iyo cadaabka uu ka koraa waana badbaadaa qofka ka tagaana waa halaagsamaa axadka muslimka waa inuu muslimiinta jeclaadaa la noolaadaa wanaajiyaa waa inuuna si dhaba ugu dhaqmaa waxa alla soo dejiyey waana inuu alla uga shugriyaa nicmada islaamnimada ah iyo wanaagga waa inuu iska ilaaliyaa hadalka badan xadgudubka beenta xanta iyo waxa alla raali kahayn oo dhan